bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمaعين أma bعdu qala الإmam abu cabdالرaحman النasائي raximh اllah taعalى اstilaamu الruknayn fي kuli طawaafi labada rukni taabsashadooda طawaaf kasto yani fii kuli طawaafi ay fii kuli طawfatin waay marka mar walboo lasoo wareegayaba in la taabto ile toddoba jeeraa la wareegaya wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadahanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can ibni abi rawaadin can naaficin can ibni cumara ana الnabiya slى اllahu عalayhi wasalama nebiga kaana wuxuu ahaa yastalimu rukna اlyamaaniya ruknulyamaaniga inuu taabsanayay walxajara iyo dhagaxa fii kuli طawaafin طawaaf kasto yani mar walba uu wareego wareeg kasto waa taabanayay macnuhu marka waxay tahay dawaafka koowaad markuu ku wuxuu ka bilaabaa xajarul aswadka waa socday ruknulyamaanigu gaarayaa waa taabana haddana waa soconaa sidaas oo kale ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka waxay ku kala duwan yihiin xajarul aswadka waa la dhunkadaa gacantaa lagu taabtaa markaasaa gacanta la dhunkadaa ul ayaa lagu taabtaa markaasaa usha la dhunkadaa haddii la awoodi waayena waa la ishaaraa laakiin ruknu alyamaaniga isaga waa la taabtaa bis dhunkashana male wax kalena male taabasha uu leeyahay bis qofku waa taabanaa haddii uu taabo waayo uu awoodi waayona ma ishaarayo isaga lama ishaaro ayb istilaam ayuu baabeeyey istilaamkaas bis ayuu leeyahay ruknulyamanigana waa midka xajarul aswadka ee ka sokeeya way dawaafka xajarul aswadkaad ka bilowday waa dhaqaaqday tiiraad ku tagtay waa ka dhaqaaqday mid saddexaadaad maraysaa waa kuwa xajiru ismaaciilka xigo kan afaraadou noqonaa marka xajarka kow kan ku xiga labo kan kusii xiga saddex kan afaraad marka wuxuu noqonaa aruknulyamaney yamanina waxaa loo yidhi labadoodaba yaman xaggiisay xigaan yamaniyeynna waa la dhahaa kuwa kalena waxaa la yidhaahdaa shaamiyeyn dhanka shaam iyay xigaan wa bihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi wamuxamed bnu اlmuhanaa qaala xadahanaa khaalidun qaala xadahanaa cubayd اllahi can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama kaana wuxuu ahaa laa yastalimu ma taabanaynin ila alxajara dhagaxa ma ahan iyo warukna alyamaaniya ruknulyamaaniga ma ahan labadaa unbuu taaban jiray marka ruknulyamaaniga iyo xajarkuu taaba jiray labada shaamiyeynkaa ma taaba jirin way sababta maxay tahay bacdi ahlilcilmi waxay dhaheen calaa qawaacidi ibraahim kuma taagna ayaga horaan usoo sheegno meel ka sokayso ayaa aasaaskii laga jeexay meeshii nabiyullahi ibraahim meeshuu ka jeexo meel ka sokayso sidaa un tarkiga unbaa nebiga lagu raacayaa uu ka tegay sala allahu calayhi wasalam waa laga tegaa mara qaala masxu ruknayni lyamaniyeyni labada rukni ee yamaaniyeynka taabashado taabashadooda masxitaankooda wa bihi qaala akbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadahanaa leythu can ibni shihaabin can saalimi can abiihi qaala lam ara rasuula اllahi sal l slam nabiga ma aanan arkin yamsaxu min albeyti kacbada isagoo ka masaxayo ila ruknayni اlyamaniyeyni labada rukniye yamaaniyeynka maahan qaala tarku istilaami ruknayni اlaakharayn labada rukni ee kale ee shaamiyeynka ka tegistooda caddaynteeda wa bihi qaala akbaranaa moxamed bnu اlcalaa wahuwa abu kurayb qala akbarana bnu idriis wahuwa cabdullahi bnu idriis alawdiyu can cubayd illahi wabnu jurayj wabni jurayjin wa malikin can lmaqburiyi saciid bn abi saciid almaqburiy can cubayd bni jurayjin qaala qultu libni cumara ayaan waxaan ku ihi ra'aytuka waxaan ku arkaa laa tastalimu min alarkaani arkaanta inaadan taabanaynin ilaa haadayni ruknayni labadan rukni un maahane yamaaniga iyo xajarulaswadka qaala wuxuu yihi lam ara rasuula اllahi sal ly slama ma aanan arkin rasuulka yastalimu inuu taabsanayo ilaa haadayni ruknayni labadan rugni maahani bis mukhtasarun wbihi qaala akbaranaa axmed bnu camri wاlxariث bnu miskiini qira'aة عlayh waana asmacu can ibni wahbin qaala akbaranii yunus can ibni shihaabi can saalimi can abiihi qaala lam yakun rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waslama nebigu ma uunan ahayn yastalimu inuu taabanayo min arkaani اlbeyti kacbada tiirarkeeda ila rukna اlswada rukniga aswadka xajarulaswadka uu yaalo iyo wladii yaliihi kan la xiriiro kan la xiriiro marka intuu kala xiriiraa gadaal ilaa markaad xajarka taagan tahay kan la xiriiro ma ahan midka dawaafkaaga markaad samaynayso ku xigo ma ahan ee kan gadaa dhabarkaaga noqonayo oo ugu dambaysood soo gaari doontid ayb kacbada markay murabac ay tahay tiirka aad ka bilowdo ka soco midka koowaad ka soco kan labaad ka soco midka saddexaad kaas saddexaad waa marka ruknulyamaaniga waa la xiriiraayo dhinaca gadaal uu kala xiriiraa oo uga dhegan yahay saas waay macnaha waa la xiriiraa ma ahan macnuhu waa ku xigaa ma ahan toos midka aad u aadaysid waaye kaas waa shaamiyeenka labada shaamiyeenkaba ayaa ku xigo ayb min naxwi min waladii yaliihi iyo kan la xiriiro min naxwi duuri ljumaxiyiin qoladaa jumaxiyiinta xaafadooda xigo wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadahanaa yaxya can cubayd illaahi can naaficin qaala qaala cabdullaahi maa taraktu istilaama haadayni ruknayni labadan tiir taabashadooda kama aanan tegin mundu ra-aytu rasuula allahi sal l slama intaan arkay nebiga yastalimuhumaa isagoo taabanayo alyamaaniya waalxajara ruknulyamaaniga iyo xajarka fii shiddatin ugama aanan tegin xaalad adag walaa rakhaa-in iyo xaalad jilicsan oo barwaaqaa midna ugama tegin wabihi qaala akbaranaa cimraanu bnu muusa qaala xadahanaa cabdulwaariث huwa bnu saciid atannuuriyu qaala xadahanaa ayubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaniy can naaficin can ibni cumara qaala maa taraktu istilaama alxajari dhagaxa taabashadiisa kama tegin fii rakhaa'in walaa shiddatin ugama aanan tegin mundu ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yastalimuhu intaan arkay nebiga oo taabsanayo qaala akhbaranii yunusu can ibni shihaabin can cubaydillaahi can cubaydillaahi bni cabdillaahi qaala istilaamu rukni bilmixjan xajarul aswadka taabashadiisa bilmixjani in lagu taabto ul ul bakoorada oo kale in lagu taabto marka ushaa markii lagu taabto waa la dhunkana usha waa la dhunka karaa marka haddii gacan aan lala gaari karin marka ul iyo wax lamida in lagu taabto wabihi qaala akbaranaa yunus bnu cabdilacla wasuleymaan bnu daawuuda can ibni wahbin qala akbaranii yunusu can ibni shihaabin can cubayd illaahi bni cabdillaahi can cabdillahi bni cabaas ana rasuula اllahi sal l slama daafa fii xajati lwadaaci ayuu dawaafay calaa baciirin buu ku dawaafay rati yastalimu isaga oo taabanayo arukna xajarulaswadka bimixjanin ul ku taabanayo ila ratiyuu saaran yahay inuu soo degay ku qasbay haddii kale marka ul ayuu saa ugu taabanaya bacdi riwaayaatna ushaasi inuu dhunka jiray ayay sheegayaan oo usha uu dhunkanaya meesha uga taabtay qaala alishaaratu ila arukni ishaarada la ishaarayo xajarka ruknigu waa rukniga uu xajarulaswadka ku yaalo wabihi qaala akbaranaa bishru bnu hilaal qaala akbaranaa cabdulwaariث huwa bnu saciid can khaalidi can cikrimata can cabdillahi bni cabaas ana rasuula اllahi sal l slama kaana yatuufu bilbeyti kacbadou dawaafayay calaa raaxilatihi buu ku dawaafayay faida intahaa ila rukni haddii uu rukniga soo gaaro xajarulaswadka ashaara ilayhi waa ishaaraya markaa markaa la ishaaraya allahu bismi illaahi allahu akbar ayaa la dhahaya bismi illaahi allahu akbar waa ishaara bis markaas gacantiisa ma dhunkanayo waayo gacanta dhunkashadeeda iyo usha dhunkashadeeda waa marka xajarka la taabto markay taabtaan laakiin marka saan uu iska ishaaro meel banaanka uu ka ishaaro dhunkan maayo mar ayb oo taa iyado dhunkashadeeda ma imaanin qowluhu sala allahu alayhi qowluhu caza wajala khuduu ziinatakum cinda kuli masjid aayaddaa macnaheeda ayuu u baab yahay yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid bilitifaaqna aayadda waxay kusoo degtay dadkii quraysh haweenku rag iyo dadka kale wixii aan qurashiyiinta ahayn ee dhar waxay ku dawaafi jireen qaawanaanay ku dawaafi jireen kacbada quraysh iyo wixii ka agdhowna iyagu dhar iyo waxbay gashan jireen carabta kalena qaawanaan haweenta marka waxaa dhacaysay inay naaguhu xataa marka intay dawaafaan ee jirkeediio qaawan ay iska dawaafayso halkaas marka ayaa aayadda waxaa ka timid yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid oo dadka yani masjidkii masjidulxaraamkiina waa laga wadaa masjid kastana in cawrada la asturto satrulcawra ayaa laysfaray oo lays amray marka meeshaa marka waxaad dareemaysaa bani aadamku shaydaanka meesha uu gaarsii karo wuxuu uga dhigayaa waxyaabo marka yacni weliba dhinac diineed inuu kasoo galaa laga yaabaa wuxuu uga dhigaa wax fiican inay sameynayaan dadkaas oo falsafadda ay adeegsanayeen maxay ahayd falsafaddaasi waxay ahayd waxay dhihi jireen dhar aan kusoo dambaawnay inaan xaramkii ku galno oo aan ku dawaafno arrintaa marka yacni ma samey karno ilaahay waaba nagu cadaabayo xaramkii baan dembi ka gelaynaa oo saa darteed maxay yidhahdeen dharkii aan ku dambaawnay waa iska dhigaynaa dhar la-aanaan dawaafaynaa ee qalbigii uu ku dambaabay baaba jooga soo maa weli qalbigii ma hagaajinayaan badankii iyo jirkii ma hagaajinayaan waxay rabaan marka dhar inay yiraa hagaajiyaan oo ay yidhaahdaan dharkan aan ku dambaawnooon macsida ku galnay ilaahay kuma dawaaf ma ku samay karno waxaasoo dhan marka waa waa min tasyiini shaytaan waqti kastana waa noocaasoo shaydaanku hadda lafteeda dadka iyagoo laga yaaba inay isu haystaan reer magaal inay yihiin oo dadka ka caqli badan yihiin oo ka ilbaxsan yihiin ayaa laga yaabaa qaawanaanta in horumarba loo arko adduunyada maanta hadda siday joogto qofkii dadku inay isdaboolaan oo haweenku xijaabtaan oo cawradii la asturto oo sidii saxda ahayd oo fidradana waafaqaysay ninka ku socdaa waxaa weeyaan markaa nin mutashadid ah oo qallafsan oon dad la noolaa karinaa laga dhigaan waxaana waxaa loo samaystay boqolaal dariiq oo markaas yacnii lagu isticmaalo oo iclaamaada iclaamaadaa loo samaystay iclaan haabit ahoo aan rabbi looga cabsanin oo ayaa loo samaystay isagaasaa marka war walba la gelinaa qofkii iska eber ah marka wuxuu u malaynayaa inuu inay warkaa warku hadduu bato bato bato runaa loo maleeyaa marka dambe dadkii marka fidradii baa laga kharibaa zamankan xagga loo wadana waa shuduud iyo yacnii waxyaabo fidradu aynan aqbalaynin in dadku iska raacaan dadku bani aadamku marka shaydaanku macaasida waxaana waa geliyaayo macsiduna dadku waa qofku haddii macsidu qalbiga ay degto qalbigiisu madoobaado macsi la-aantou xirxir iyo iyo dhib u maleeyaa gaaladii horena waa adeegsan jirto waxay samey jireen ninkii shaacirkee la dhihi jiray alacshaa al-acshaa inuu soo islaamo u damcay diintii markuu dhageystay kufaaru quraysha waxay ku yidhaahdeen war ha islaamina hadda haddaad islaamto moxamed khamradow kaa xaaraantinimayna nin khamrada aada u jecelna waa ahaa marka khamradaas macabaysi bay dhaheen haddaad gasho diintaas saas hadday tahay maba rabo waa iska dhaaf yacnii dadka inay adeegsadaan shahawaadka dadka ayaa loo adeegsanaa cibaadaadkii iyo sharcigii iyo waxaasoo dhan in la baabi-iyo la dumiyo shahawaadkiyaa loo adeegsanaa marka dadka qaar badanaa waxay rabaan inay ku noolaadaan nidaam ibaaxinimo iska ah wax walba inay isaga bannaanaadaan dadkaasi marka maxay ka siman yihiin ama gaal ha sheegto ama muslimnimo ha sheegto maxay ka siman yihiin wax sharci sheegaa dhan ma rabo walidaalika ilaa hadda waxay gaareen heer ay yidhaahdaan qaarkood shaydaan ama ibliis diimaha unbaa sheegaye wax jira maahan ay leeyihin intaas marka waxay rabaan nin walbaa soo raba ha u socdo ilaahan ka magan galnay wabihi qaala marka falsafadaasuu shaydaanku u dhigayo uu yihi dharka aad ku dambaawdeen haku haku dawaafina iskaba dhiga dharka sidiisa hay-ada suurat lcaraafna aayadaha waa laa yaftinanakum الshayطaanu kama akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw-aatihimaa intaasuu rabaa wbihi qaala akbaranaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanaa mxamedu qaala xadaanaa shucbaة can salamata qaala samictu muslima اlbaطin can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala kaanat ilmar'atu haweeneydu waxay ahayd taduufu bilbeyti kacbada inay dawaafaysay wahiya curyaanatun iyadoo qaawan taquulu waxay dhahaysay alyowma yabduu bacduhu ow kulluhu maanta waxaa muuqanaya kulligiis ama qaarkiis alyowma yabduu bacduhu ayaa muuqanaya ow kulluhu ama kulligiis wamaa badaa minhu wixii muuqdo oo isaga ka mid ah falaa uxiluhu ma xalaaleynayo ma raba yani xumaan iyo zino iyo waxaas ma rabo wixii aniga aan hadda baneeyey macnaheeda ma rabo in ma xalaaleyn inay leedahay bal waxaas fiiri marka qaala fanaزlat ya bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid marka waxaan haddaad u fiirsato waali ha u malaynin warkan dad waalan inay dhahayeen dadkaan uma waalnayn maskaxda kama jiranayn laakiin shaydaankaa falsafad iyo wax daran geliyey waa ku qanceen markaasay wixii sameeyeen idan marka casri kasto iyo waqti kasto shaydaanku dadow saas u qanciya waa jiraan marka nadarada laga fiirinayo dadkan tadawurka sheeganayo iyo horumarka nadaradaasoo kale inay ahaataa la rabaa oo shuduudka iyo balaayada iyo jecel oo iyaga marka yacni inay shareeco ku taqayudaan aan rabin nooca kuwaan kuwaan oo kale wa marka dad ilbaxay ha u malaynin jaahiliyad unbay ku dhex jiraan wabihi qaala akbaranaa abu dawuuda qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa abi can saalixin can ibni shihaab ana xumayda bna cabdiraxmaan ahbarahu ana abaa hurayrata ahbarahu ana abaa bakrin bacatahu fi lxajati xajkii ayuu la diray alatii amarahu calayha nebigu ou abuu bakar amiir uga yeelay rasuululahi sal l slam nebigu ou abuu bakar amiir ugaga dhigay qabla xajat اlwadaaci xajatulwadaaca ka hor sanadkii sagaalaad fii rahdin maca rahdin jamaaco macooda yacni ula diray yu-adinu fi nnaasi dadka yacni uu ogeysiinayo alaa laa yaxujanna iyounan xajinin bacda hada alcaami sanadkan kadib mushrikun qof gaal ayounan soo xajinin walaa yaduufu bilbeyti kacbada ma dawaafayo curyaanun ku qaawanna kacbada ma dawaafayo sidaa dadkii ha lasii gaarsiiyey sanadkan kadib mushrik ma imaan karo waagii hore mushrikiintu waa xaji jireen marka waxaa la siiyey go-aankan marka wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa moxamedu cuثmaan bnu cumar qaala xadaanaa shucbaة can اlmugiira can الshacbiyi can اlmuxarar bni abi hurayrata huwa muxarar bn abi hurayrata dowsiy waxaa u wariyaan ibnu maajah iyo الnasaa-i isaga marka ibnu xajar maqbuul ayuu yiri uu ugu tarjamay maqbuul ayb ibnu xibaana towhiiqiya dad badanna way ka wariyaan can abiihi qaala ji'tu maca caliy bni abi aalib ayaan la imid xiina bacaahu rasuulu llahi sal l slam nebigu markau diray ilaa ahli makata oo u diray bibaraa'ata oo ula diray suuratu baraa-a markii hore abuu bakar ou diray suuratu baraa-a soo degtay cali bou haddana diray oo wuxuu yihi oradoo suuraddan awaa-isheeda ha lagu aqriyo qaala wuxuu yidhi maa kuntum tunaaduuna maxaa dadka ugu dhawaaqayseen qaala kunaa nunaadii waxaan ugu dhawaaqaynay inahu laa yadkhulu lbeyta kacbada ma gelaayo ilaa nafsun mu'minatun naf mu'minada maaha laa yadkhulu ljannata jannada ma gelaayo ilaa nafsun mu'minatun naf mu'minada maahan walaa yaduufu bilbeyti kacbadana ma dawaafayo curyaanun qof qaawan waman kaana baynahu wa bayna rasuuli llahi sal l slam cahdun qofkii nebiga iyo isaga ballan ay dhexdooda tahay faajaluhu waqtigiisa ow amaduhu ama waqtigiisa ilaa arbacati ashhurin waaye xoogaa meeshan ishkaal weyn baa ku jiro ishkaalku waxa uu yahay dadku saddex noocay ahaayeen wixii nebigu heshiis oo kula jiro heshiis waqtigiisu cayiman yahay yacnii heshiis waqti loo yeelay kuwa uu nebiga kula jiray iyaga waqtigoodii waa loo dhaafay oo fa atimuu ilayhim cahdahum maxaa la yidhi ilaa muddatihim ilaa muddatihim ninkii maalan lix bilood ninkii hal sano heshiis kula jiray nebiga halkaaga sana waa kuu dhammaanaa laakiin wax ka dambeeya maya kii aan muddo qabin oo aan hore muddo loo yeelin muxaaribna aan ahayn isaga maxaa la sameynaa afar biloodaa la siiyey midkaas marka afarta bilood kuwa la siiyey waa qolada aan muddada hore ulahaa jirin oo qowluhu tacaalaa yacni fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin kuwa aan muddada hore ulahayn waayo fa atimuu ilayhim cahdahum ilaa muddatihimna wixii muddaysnaay waayo xadiidku hadda daahirkiisa waxaa ka muuqdo fa ajaluhu ow muddatuhu ilaa arbacati ashhurin u yidhi oo wuxuu leeya waman kaana baynahu bayna rasuuli llahi sal l slam cahdun cahdi muddaysan cahdi wax muddaysan w kaas marka waqtigiisu arbacati ashhur maahana ilaa muddatihi walidalika ibnu kahiir wuxuu yihi riwaayadan iyo marku sheegay wuxuu yihi wahada isnaadun jayidun lakin fiihi nakaaratun min jihati qowli raawi ina man kana lahu cahdun faajaluhu ilaa arbacati ashhurin waqad dahaba ilaa hada daahibuuna walakina صaxiixa ana man kana lahu cahdun faajaluhu ilaa amadihi baaligan maa balaga intuu gaaraya walow zaada calaa arbacati ashhurin ba haka bato waman laysa lahu amadun bilkuliyati qofkaan lahayn falahu ta'jiilu arbacati ashhurin midkaasaa afar bilood la siiyey meeshaa marka ishkaalkaa intan marka waxaa weeyaan waa qalad ama yacni sida mar riwaayo laga wax laga raajaxsan yahay faidaa madat ilarbacatu ashhurin afarta bilood markay tagto faina allaha barii'un min almushrikiina warasuuluhu ilaahay mushrikiinta beri buu ka yahay iyo rasuulkiisaba beri bay ayuu ka yahay mushrikiinta ayb sidaasuu marka tilmaamay wa jaa-izun rafcuka macduufan calaa mansuubi ina bacda an tastakmila tii ahayd waa inaa warasuuluhu waxay ku cadfan tahay in allahaday ku cadfan tahay haddana waa la goday rafcahaas waa bannaan yahay ayb goormuu bannaan yahay bacda an tastakmila hadda waa dhammaystiratayoo faina allaha barii'un min almushrikiina waa dham waa ju inadii waa dhammaysatay ismigeedii iyo khabarkeedii ismigii baa la rabaa marka ay dhammaysatay kadib in wax lagula cadfo warasuulahuna waa bannaan tahay warasuuluhuna waa bannaan tahay ayb walaa yaxuju bacda alcaami sanadkan kadibna ma xajinayo mushrikun mushrik fakuntu waxaan ahaa buu yidhi abuu hureyre unaadii inaan dhawaaqayo xataa saxila sawtii ilaa codkayga ou tegey ilaa codkayga uu tegay waaqay waa qaylinayay meeshan marka shiicadu ayagu waxay yidhaahdaan abubakar markii la diray muhimaddii waa lagu aamini waayey oo cali baa laga daba diray markaasi waxay leeyihin waxay ku tusaysaa marka cali diritaanka la diray ee arrintan suuradda lala diray waxay ku tusay bay leeyihiin isagu in aan laga cabsanaynin oo cismo uu qabay oo laakiin saxaabadan kalena wax u wax u qarsanaayeen meeshaas marka culimmadu waxay ku jawaabeen abubakar muhimadaa lala soo diray oo dadka inuu xajisiiyo suuraddan baa gadaal ti gadaashiisa timid dadaa cali baa lasoo diray mid walbaana laba shaqou nebiga u kala diray shaqada weliba xajka yacni arkaanul islaam alkhamsa ka mid ah shaqo aada u weyn waayo abubakar shaqadaasuu helay shaqada kale oo helay waxay tahay bacda tawxiid camal badani ah salaada ka weyn ma leh markuu nebigu dhintay markuu nebigu xanuunsanayey qof naa-ib ka noqdo oo booskiisa galo abuubakar uu ka dhigay nebiga sal l slam waa ka istaagay booskii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxyaabahaas oo dhan haddii fadaa-il la rabo in la tilmaamo abuubakar inuu ku badan yahay waa caddahay calina waa u qirsanaay saxaabadu waa isku qirsanaayeen ee qadiyadan marka waxay tahay cali wax macno kalena waa loo dirayoo macnaha loo diray waxay tahay calaa curfi wa caadaati alcarab carabta iyo caadaad iyo curfigooda caadaadkooda wuxuu ku dareersaday haddii la rabo in heshiis hore u yaalay laga baxo oo la buriyo heshiiska waxaa buri jiray qofkii galay ama ninka dad ugu dhow asaga ku abtirsado marka cali sababka loogu diro waxaan dadkana arrintaanna waxa loo sheegayo waa mushrikiintii nebigu heshiiska kula jiray waay waxaa arrintan lagala hadlayo soo maaha marka iyaga sidii ay yaqaaneena lagula khidaabay marka oo nebigu cali buu diray sal ll ly slam oo in adeerkiis ahay marka curfi noocaasoo jiray oo la ilaalinayeyna waa jirtay ee ma tusayso inuu cali ka fadli badan yahay abubakar iyo cumar min waayahay qaala ayna yusalii rakcatay awaaf rakcatay awaaf xaggee ku tukanaa wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim can yaxyaa can ibni jurayjin can kahiir ibni kahiirin can abiihi kahiir hada lam yasmac min abiihi abiihi kama unan maqlin waa munqaic marka xadiidka can ilmuطalib bni abi wadaacata qaala ra-aytu nabiya sal l slam nabigaan arkay xiina faraqa markuu dhameeyey min subu min subcihi toddobadiisii dawaaf jaa-a waa yimid xaashiyata almadaaf meesha lagu dawaafaya geeskeeda ayuu yimid fasallaa rakcatayni buu tukaday walaysa baynahu iyadoo dhexdiisa iyo wa bayna dawaafiina isaga iyo kuwa dawaafaya dhexdooda axadun ounan u dhexaynin yani waa layska hormaraayey waay nebiga sal ll ly slam marka xadiidkan marka inqiaacu daciif ku yahay waxaana laga qa culamada qaar ay u daliishadaan maka yani xaramka dhexdiisa sutro qofka haddii hortiisa la maraa inaynan dhib lahayn qofka dukanaya hortiisa mar haddii xaramkii lagu dhex jira marka xadiidkanay u qabsanayaano walaysa baynahu wa bayna adawaafiina axadun haddii uu isagu xadiidka daciif noqdayna meeshaas waxaa kaaga cad marka intii uu dadaali karo qofku waa dadaalaa laakiin haddaadda waaqiciyan haddaad fiiriso sida hadda uu yahay madaafku eede meel aada ku tukato oo aan lagu hormaraynin maba jirtaba mana iska celi kartid dadka bal naagaa iska kaa hormaraya ba markaa qofkii naagtii muxuu ku samayn karaa marka se isaga celinayna waxaa laga yaabaa yacni meel kaloy dadku maraanna maba leh marka waxaad moodaa unfataqu llaha ma stadactum adigu un ku dadaal meel aada is leedahay armaan lagu marin haddaadba heli kartid haddaad waysana meeshaada isaga tuko horumaridaasi qofka de waxuu kari waayey dadka iyagoo sujuudsanaa madaxooda laga boodaha wabihi qaala akbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaanaa sufyaanu can camrin qaala yani bna qaala yacni ibna cumar qaaladan wuxuu ujeedaa qofka dhahaya ibna cumar waaye qaala wuxuu yidhi yacni wuxuu ujeedaa camar qofka uu qaalada faacilkeeda ka sheega qofka hadalka sheegaya ibna cumar buu ujeedaaye ibna cumar marka sidan buu yihi qadima rasuulu llahi sal ll ly slama nabigu waa soo galay fadaafa bilbeyti buu dawaafay sabcan toddoba wasallaa khalfa almaqaami buu ku tukaday rakcatayni wadaafa bayna safa walmarwana waa dawaafay waqaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waa soo marnay qaala alqowlu bacda rakcatay dawaaf dawaafka labadiisa ragco kadib waxaa la dhahayo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn cabdilxakam can shucaybin qaala akhbarana allaythu can ibni lhaad can jacfar bni moxamedi can abihi can jaabirin qaala daafa rasuulu llahi sal l slam bilbeyti buu dawaafay sabcan toddoba ramala minha halaaan saddex waa rucleeye ka mid ah wamashaa arbacan afarna waa socday uma qaama cinda almaqaami buu istaagay fasallaa rakcatayni buu tukaday uma qara'a watakhiduu min maqaami ibraahima musallaa warafaca sawtahu codkiisiibuu kor u qaaday yusmicu nnaasa isagoo dadka maqashiinayo marka waxaa hadda riwaayadan ka muuqata waxaa ka muuqata markuu tukaday kabacdi inuu watakhiduu min maqaami ibraahiima uu akhriyey riwaayada soo socotana waxaa ka muuqa waxaa ka muuqato markii uu dawaafka soo dhameeyey ee uu maqaamka yimid intuunan salaada gelin buu yidhi watakhiduu min maqaami ibraahim midaasaana muslim wariyey riwaayaadkuna ay u badan yihiin banaan ayb ama inuu laba jeer ku celiyey markaana akhriyey marku ka baxay salaada kadibna inuu akhriyeyna waa dhici kartaa uma qara'a watakhiduu min maqaami ibraahima musallaa warafaca sawtahu yusmicu nnaasa uma insarafa waa gadoomay fastalama xajarkii buu taabsaday meeshaa marka waxaa laga qaadanaya xajarka mar labaad in lagu laabanayo dawaafkiyaa la dhameeyey waa la tukaday dhagaxii baa haddana xajarkii baa lagu laabanaya ama waa la dhunkanaa ama waa la taabanaya uma dahaba waa tegey faqaala wuxuu yihi nabda'u bima bada'a allahu bihi wuxuu alla ku bilaabaan ku bilaabaynaa fabada'a bisafa ayuu ku bilaabay faraqiya calayha waa koray xataa badaa lahu lbeytu ilaa ay kacbada uu u muuqday faqaala halaaa maraatin wuxuu yidhi laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir fakabara allaha waxamidahu allou weyneeyey waa ammaanay uma dacaa bima qudira lahu waa ducaystay wixii loo qadaray uma nazla maashiyan dabadeed waa degay isagoo soconaayo xataa tasawabat qadamaahu fii baطni اlmasiili ilaa ay ka yacnii ilaa ay degtay labadiisa lugood fii baطni اlmasiili waadiga ay biyaha ku soconayaan togga calooshiisa yanii buurtii buu ka soo degay ilaa lugihiisii gomadihiisii ay yacni degeen meeshii sinayd oo togga camal ahayd calooshiisa toggii calooshiisa meesha nalalka cagaaran iyo waxyaabahaasna leewa fasacaa waa orday xataa sacidad ilaa ay fuushay qadamaahu labadiisa lugood mar wuu u socdaa xoogaa marwo dalcad yar waay ilaa marka uma mashaa xataa ataa almarwata ilaa uu yimid waa socday ilaa marwo uu yimid fasacida fiiha waa waa koray uma badaa lahu lbeyt kacbadii badaa lahu lbeytu kacbadii baa u muuqatay faqaala wuxuu yihi laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir qaala dalika halaaa maraatin saddex jeer buu sidaa yidhi uma dakara allaha allou xusay wasabaxahu waxamidahu uma dacaa calayha bima shaaa allahu korkeeduu ku ducaystay intii wixii alla doono facala haadaa kan ayuu sameeyey xataa faraqa min awaaf ilaa uu dawaafkii dhameeyey wa bihi qaala ahbaranaa caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciilu qala xadaanaa jacfar bnu muxamadi can abiihi can jaabirin ana rasuula اllahi sal l slama daafa sabcan buu dawaafay ramala halaaan saddex uu rucleeyey wamashaa arbacanna waa socday uma qara'a waاtakhiduu min maqaami ibraahima musalaa fasallaa sajdatayni marka laba ragcuu tukaday wajacala almaqaama wuxuu yeelay baynahu wa bayna alkacbati isagay kacbada dhexdeeda uma stalama arukna ruknigiibuu taabtay uma kharaja dabadeed waa baxay faqaala wuxuu yihi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah fabda-uu bima bada'a allahu bihi wuxuu alla ku bilaabay ku bilaaba lafdu lmri buu hadda halkan marka uu keenay riwaayadan marka abu dawuud iyo tirmidi nasaa-i ibnu maajah baa wariyeen waxaana xoog badan lafdigu inuu yahay lafdu lkhabar oo nabda-u bima bada'a allahu sidii riwaayadii hore qaala alqira'atu fi rakcatay fi ragcatay awaaf awaafka labadiisa ragco qira'ada waxa lagu aqrinayo wabihi qaala ahbaranaa camr bn cثmaan bni saciid bni kahiir bni dinaarin اlximsiy can اlwaliid wahuwa alwaliid bnu muslim can maliki can jacfar bni mxamedi can abihi can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sal l slama lama intaha ilaa maqaami ibraahima marku gaaray qara'a wاtakhiduu min maqaami ibraahima musalaa fasallaa rakcatayni buu tukaday faqara'a faatixata اlkitaab ayuu akriyay waqul yaa ayuha alkaafiruun waqul huwa allahu axad uma ragcada labaad macnaha uma caada ila ruknibuu u laabtay fastalamahu waa taabsaday uma kharaja ila safaa dabadeedna safa u baxay marka qul yaa ayuha alkaafiruun iyo waxaa lagu akrinaya qul huwa allahu axad bacdi ahlilcilmi waxay leeyihiin aqrinta qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allahu axad waa mudraj waana mawquuf yani inaynan marfuuc ahayn inay xoog badan tahay waa in laga fiiriyo kulle kitaabkan alfaslu lilwasli lima udrija fi naqli beriyan waxaan keenaynaa usbuuca dambe waa ii waqti waa u waayey inaan fiiriyo ayb si kastoy tahay labadan suuradood in lagu akriyo waa sunno cinda kaafat lculamaa cinda jamaacati alculamaa marka xataa haddii xadiidku mudraj ou noqdo ama mawquuf uu yahay camalkaa muslimiinta marka la raaca hadyina laga dhiganayo ayb ashurbu min zamzama zamzam abi alcabitaan zamzam xaggiisa laga cabo wabihi qaala akbaranaa ziyaad bnu ayuba qaala xadaanaa hushaymu qaala xadaanaa caasimu wamugiiratu xa وأخبرnaa yعqوب بن إbrاhيم qال xdثna هushayم qال xdثna cاaصم عن الشhacbiي عن iبن عabاsi أna rasuula الlahi صلl ل slma shariba min maaءi زمزm ayuu ka cabay wahuwa qaaئmu isagoo taaganuu ka cabay marka زمزمka cabidiisa waa laga qaadanaa taagni in lagu cabi karana waa laga qaadanaa marka biyaha zamzam may gaar ku tahay taagnaan in biyo lagu cabo taagnaan in biyo lagu cabo waa laga fiican yahay waxaa fadli badan in lala fariisto haddii laakiin taagnaan lagu cabana qofku waa iska karaahatu tanziih haddaan marka dan iyo aynan keenin nebiga maxaa lagu xambaaraa marka nebiga waxaa la leeyahay marka zamzamka ceelkiibaa biyaha looga shubay meeluu fariisto ma bahaynin banaan marka meeluu fariisto haddii uu maadaama uu waayey istaag in lagu cabi karo ama inay dadka arkaanba inuu cabayo sidaa ay waxyaabaha inuu u yaala laakiin axaadiidta labada dhinac kuwa reebayo iyo kuwa inuu istaag wax ku cabayo sheegaya labada kuwa istaagana libayaani iljawaasa lagu xambaaraa kuwa fadhigana sidai afdalka ahayd qaala ashurbu min zamzama qaa'iman biyaha zamzamka in laga cabo qofka isagoo taagan wabihi qaala aw cabo wabihi qaala akhbarana caliy bnu xujrin qaala akhbarana cabdullahi bn lmubaarak can caasimin can shacbiy can ibni cabbaasin qaala saqaytu rasuula اllahi sal l slam nabigan waraabiyey min maai zamzama ayaan ka waraabiyey fashariba waa cabay wa huwa qaa'imun isagoo taagan uu cabay marka zamzamkii biyo barakaysan waaye shifaau suqmin wa طacaamu ducmin nebigu waa yihi sal l slam maa-u zamzama lima shuriba lahu waa yihi nebiga sal l slam marka biyo barakaysan waaye cabitaankooduna marka cuntana qofka waa u noqonaysaa jirana caafimaad waa uga noqonaysaa maqaasid iyo wanaagsan iyana qofka inuu u niyeysto marka uu cabaayo iyadana waa jirtaa iyadoo maa-u zamzama limaa shuriba lahu laga laga indilaaqaayo waxyaabahaasoo dhan marka biyo iska caadiya iyo maa-u zamzamka isla mid ma aha hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih